hormuseedkan waxaa ka muuqda caro ay muujinayaan iyo tabasho oo aan laakiin laga eegin yani habka habdhaqanka iyo soo jeedintaas maxay xukuumadii dhexe iyo dowladnimadii iyo midnimadii soomaaliya maxay u taraysaa la fiirin laakiin meelaha ay tabayaan iyo waxa ay samaynayaan ma dastuuriba mise ma aha iyagoonan ka fiirin si xooga waxa ay u hadleen oo arrimaha siyaasadda ha noqoto iskaashiga amniga kulli qaybaha dhan maxaa ka saxana laga eegin oo yani sida aragtidooda ay tahay ayuunbay ku saleeyeen maamul goboleedyadu arrintan baaqan ay soo saareen warburtiyeedkan iyo wuxuu xambaarsan yahay waa waxyaalo u noqon karaa asaas burburka iyo in la kala geeyo xukuumaddii soomaaliyeed ee midaysnayd in la kala geeyo ayuu asaas u noqon karaa sababtoo ah wax walba qodob kastaba oo dowladnimadii iyo wixii isku heeyeyba waxa ay yidhaahdeen waa inaa dhammaan annaga ayaa xaq u leh annagaa wax walba ah annagaa amniga boqolkiiba intaas ah annagiiya wax walbaba ah marka dowlad dowladdii dhexe uma soo harin ilaa boqolkiiba toban sida ku cad maxaa la yidhaahdaa warmurtiyeedka oy leeyihiin annagaa wax kastaba mataqaanaa ah marka meesha waxaa ka muuqata hadalkaa kore marka layska daayo waxaa ka muuqata waa waa dubihii lagu dumin lahaa dowladda dhexe wa wa gartay saasaan u arkaa wa wa gartay haddaan taa tix raaco ee u dambeysay sheegashada ammaanka boqol kiiba sideetan ammaanka dalka innaga ayaa mas-uuliyada naga saaran tahay ayaa ku qoran maamul goboleedyadu sheeganayaan laakiin waxay leeyihiin dhaqaalihii lagu bixin lahaa deeqaha caalamiga dowladda federaalka soomaaliya soo gaaraya dowladda dhexe boqol kiiba shan baa naga soo gaarta run ahaantii waxaa waaye ammaanka iyo waxyaalaha dhaqaalaha ku baxa oo waxyaalaha u badan caalamka uu ku taageero wuxuu ku baxaa awoodahan shisheeye ee dalka jooga ayuu ku baxaa dowladda dhexe iyo waxyaalaha soo gaara waa la yaqaanaa inta badanna waxyaalahana waxyaalo ama tababarka ciidan qaran sida lagu sameeyo iyo sida loo samayn lahaa iyo waxeeda dhibaatooyin guud baa ka jira laakiin wax la leeyahay maamul goboleedyadii gadaal ha looga dhigo ama ha looga sameeyo oo kale ani waxaan isleeyahay arrinta hadday qadiyo qabsamo khaldanto waa dhici kartaa in laga wada hadlo laakiin habkan ay u dhigeen iyo golahan ay sameeyeen oo barbar socda dowladdii dhexe marka waa dowlad dhexe oo yacni oo oo oo dowladdii kale laga hoos sameeyey ayay ka tahay iyaga oo odhanaya waa iskaashigii uu dastuurku sheegayay iskaashigii dastuurku sheegaya ma sheegaynin yani in mataqaanaa golayaal iyagu qaraarka qaadanaya ama waxyaalaha samaynaya ama waxyaalahan oo dhan tilmaamayo laakiin dhaqaalaha iyo waxyaalaha danta u ah inay maamul goboleedyada ay ka tashan karaan ayay ahayd laakiin midaan hadda waxaa muuqata mid ka duwan dhabbihii loogu talagalay iskaashiga mid ka duwan waa waa xukuumad wareegta waayo waa waa xukuumad federaal ah oo yar oo laleeyahay boqolkiiba sideetan sagaashan annagaa dhulkii mas-uulka ah marka federaalka iyo ha noqoto baarlamaankeeda iyo waxeeda tobanka u haray iyagu u meesha ha sameeyaan marka wax walbaba annaga ayaa asal u ah inay ka dhigan tahay si cad waa gartay dadka qaar arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin mar haddii ay bilaabatay wixii ku dhaca waan ogeen maamulkii laga dhisay hir shabeelle madaxweynahoodii la riday arrinta galmudug ka taagan waanad ujeedaa dadka qaar baa qaba in maamul goboleedyadu iyagu isu baqayaan oo arrintan ay tahay kulankan uu yimidba baqdin ay ka qabaan dowladda dhexe ee soomaaliya in iyagana ay sidaa oo kale maaragtay madaxtinimadoodii u burburiso oo oo oo burbur ay ku rido sidaa daraaddeedna ay samaysteen isbahaysigan u muuqda isbahaysi mucaarada oo dowladda dhexe kasoo horjeeda oo maaragtay awooddii kula gorgortamaya aditaa ma kuu muuqataa nan waxay la tahay midda haddii sidaa meesha loo raadiyo oo lais yidhaahdo u sameeya iyadaaba burburka dhinaca kale soo dedejinaysa oo waxa weeye gobolada ay joogaan iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin nafteedu kama dhigna inay dhammaan waxyaalahan la sheegayo ay ku raacsan yihiin kama dhigna oo in dowladdii dhexe la baabi'iyo in mataqaana habka loo dhaqmo kama dhigna oo waxa waaye haddaad aragto civil societygooda aqoon-yahankooda dadkooda kama dhigna markan waxaan isleeyahay hadday sidaa u dhaqmaan waa tallaabo kaloo cagsiga u qaadeen laakiin dowladda dhexe sidey ula gorgortami karaan siday u oran karaan maamul goboleedkeena faraha la soo gelina waxaa kala xadeynaya sharciga waxyaalo fara badan oo ay kaga soo horjeesan karaan oran karaan xadkiina ha ka bixina way jiraan